Deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka danyarta ah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa la gaarsiiyay laba kun oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah iyo kuwa naafada ah ee ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Deeqdan raashinka ayaa waxaa ka mid ah bur, bariis, sonkor, timir iyo saliid waxaana bixinaysa Hay'adda Wadaniga ah ee Tammaanul Asad Cismaan Cabdullaahi oo ka mid ah madaxda Hay'adda Wadaniga ah ee Tammaanul ayaa ka waramaya deeqdan raashinka ah iyo waxa ay ka kooban tahay.
Waxaan maanta u joognaa inaan u qaybino raashin dhan laba kun oo qoys oo aanu wakiil uga nahay hay-adda DB World oo ay bixisay DB World baa bixisay raashinka annaga ayaana wakiil uga hayn tadaamun ahaan inaanu fulino annaga oo la shaqaynayna dowladda hoose maayarka ayaana ku wareejinay kadibna sidaas ayaanu qaybtii u bixinay maantana waxaan u bixinaynaa laba kun oo qoys raashinkoodii dadka ka qaybgalayana waxay ahaayeen waxaa lagu soo kala xulay sida ay u kala baahi badan yihiin aad iyo aad waxaan uga mahad celinayaa hay-adda DB World oo ku soo beegtay raashinkan xilliga bisha ramadaanka ah raashinkan oo loogu talagalay afurinta dadka masaakiinta ah dadka danyarta ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxyaabaha meelaha xarumaha aanu geynay jeelashaa ka mid ah xabsiyadaa ka mid ah dhimirkaa ka mid ah naafadaa ka mid ah waxyaabahaas oo dhan baa waxaan ugu talagalnay in la gaarsiiyo sidaa daraaddeed sidaas ayaanu raashinka ku bixinay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee magaalada boosaaso axmed yuusuf aadan oo lagu wareejiyay deeqda raashinka ah ayaa ka mahad celiyey deeqdan deeq afurin ah oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaanee dadka masaakiinta ah ee bisha ramadaana loogu talagalay waxaa sidoo kaleeto isu mudan inay ka kooban yihiin dadka ka faa'iidaysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada dadka barakacayaasha ah dadka masaakiinta ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo dhammaan cid kasta oo ay deeqdan ku bixi kadho intaas kabacdi waan uga mahad celinayaa hay'adda tadaamun ee madaxdeeda deeqdan soo gaarsiiyey annagana ka dowlad hoose ahaan aan wakiil uga ahay inaanu bulshada gaarsiino iyo maamuliddeeda nidaamkan dhammaantiin waan salaamayaa deeqda raashinka ayaa ku soo aadaysa xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan